bismillahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay maanta oo kale caalamku waxaa loo aqoonsaday bisha juun maalinta wacyigelinta cudurka indhaha ku dhaca loo yaqaano caadka ama katarat soomaalida waxay u taqaanaa caadka laakiin english waxaa loo yaqaanaa katarat carabigana waa mooya bayda sababaha loogu aqoonsaday waxaa ka mid a maadaama uu maaragtay cudurkan uu yahay cudurka indhala-aanta inta badan keena oo brimerka wadamadan tropicalka ah caalamkana uu dhib badan ku hayo oo indhala-aanta ah waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo xataa waxaa jira financial support ay siiyaan ururadan maaragtay caawiya indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maaragtay loo sheego caadku waa cudur indhala-aan keena waa cudur noocaasa marka wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay iyo dhibaatada indhaha uu keenayo doctor cabdisanad waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin asbaabaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca doctor sideedaba caadkan wuxuu ku samaysan yahay meesha shaashada weyn dhabarkeeda dambe dibibulka loo yaqaano ee madowga ah dhabarka dambe uu ka xigaa marka waa transparenty marka transparentyga markuu lumo ee caadka samaysmaya marka goormu lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka da-da markay kuntan dhaafaan wuu isbedelaa brotiinkii ka samaysnaa baa isbedela marka abuminoid wuu isku bedelaa brotiin caadi ah marka caad baa noqonaya iyo cudurada systemic diseaska sida sokorta ka mid a cudurka maqaarka ku dhaca cununka cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga iyo cudurkan nabraha faraha badan kasoo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease ah cuduro kaleoo gudaha ku dhaca jira indhaha gudaheeda oo keena sida uvitis oo kale infection ku dhaca indhaha oo isku bedela marka dambacaad iyo cudurkan biyaha indhaha gala ee gulukoomada laakiin nooca xiran ah oo biyuhu ay deg deg u kacaan oo acute congestive ah isna caad buu keenaa iyo dadka inta badan isticmaala minuska oo glasseska ama minus six ka batan wuxuu keenaa katarat iyo cuduradan dhaxalka ah sida retinitis pigmentosa minisowga ah waxaa kaloo keeni kara troomada nabarka ku dhaca indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo waxaa kaloo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhacay caadka waxaa ka mid a dawadan psychosiska loo isticmaalo oo maarata dadka dhimirka ah clorbromosiinka ah stroidaha ka mid ah dawooyinka indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah waxaa kaloo ka mid ah dawadan maaragta chronic myloid leukemia cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka oo loo yaqaano busulfaanka intaas iyo cuduradan romitada artriska loo isticmaalo gawdka ah oo goolka ah intaa way keeni karaan bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba rag iyo dumar kuwee u badan tan kale caruurta ma ku dhacaa cudurkan mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay cudurkan rag iyo dumarka waa u wada saman yihiin marba haddii da-la gaaro labadooda way ku wada dhacaan marka markaan meelaha qaliinka ka samaynayno raggu maadaama cuduradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin noloshoodu way ka yartay haddii loo fiiriyo dumarka marka waxaana loo keena dumarka u badan laakiin isku si ay u wada dhacaan isku si ay ugu wada dhacaan caruurta yararkana way ku dhacaan hooyada markay uurka leedahay bilooyinka ugu dambeya waxaa ku dhaca infection infectionkaasa u gudbinaya marka caad ku abuuraya waxaa loo yaqaana congenital catarat marka cudurada keeni kara waxaa ka mid a rubeelada toxoplasmosiga marka waxyaabahaasna way keenaan qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataragtiga ee indhaha caadka u yeela cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataraadka waa qaliin qaliinkiisa heerar kale heerkiisana wuxuu ku xiranya araggiisa intuu leeyahay araggiisu hadduu fiican yahay boqolkiiba shan iyo toddobaatan waxaa fiican ilaa uu majhuul ka noqonayo kataraadka in loo qalo laakiin waa la qali karaa hadduu araggiisa fiican yahay uu boqolkiiba boqol uu yahay caadka hayana caadka maalinta dhibaya iftiinka ah oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dhayliga uu heli lahaa ama darawal hadduu yahay ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay nooca caadka buusira sabqabsaba katara in loo qalaa fiican qofka loo dadejiyo laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu xoogaa boqolkiiba lixdan noqonayo taasaa wanaagsan mar kalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo la rabo in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh caadka in laga qaadaa fiican si hadhow sokorta leesara loogu daaweeyo ama dadkan caadka biyaha ku abuura oo faculity gulukooma ah biyuhu aada u kacaan kuwaasna markii biyaha laga dejiyey maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka caadka in laga qalowey iyo cudurkan loo yaqaano facomorphic glucoma nooca glukoomada ka mid a oo leniskii caadkii baa ballaaranaya meesha xiraya marka kaana in laga qalo labadaa qaybood oo azmedical saddexdaa qaybood oo ugu dambeeya waxaa loo isticmaala azmedical treatment doctor cabdisamed ugu dambeyntii shaksiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la eg ayuu u baahan yahay xasan waa runtaa saameyn buu ku leeyahay maxaa yeele qoyska dadka waaweyn buu ku dhacaa dadka waaweyn waxay u baahan yihin keer bay u baahan yihin hadduu indhala yahay oo argiis uu yaryahay waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa keergarayn lahaa raashinka siin lahaa ilmihii u dhalo waaweyn inay qaybsadaan ay ayaga ku mashquulaan ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoys bay leeyihin meelay ka shaqeeyaan wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen iyo wixii o dhan buu yaraanaya marka marka yacni hoosu dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qolo qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanaya xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib inuu xoolihii raaco inuu beeruhu ka qayb qaato inuu xataa u fasaxo dadkii keergarayn lahaa inay dib shaqadoodii u qabsadaan ay ilmahoodii xataa u xanaanayaan ama shaqadooda dheeriga ay qabtaan marka raad buu ku leeyahay communitiga qofka indhaha la caadka uu sababay waana wax la qaban karo la qali karo la dedejin karo marka waxaan kula talin lahaa intay goorigoor tahay yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo yaan lagu raajinin dhib kale u keenaya hadduu raago